بsm الlh الرحmn الرaحيm alxamdu لlh رb العاalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamd وعlى آlih وصaxbih أجmعين ama bعd kelmadda sida ay ku saabsan tahay waa mowduucaas walaalka uu sheegay waxay ku saabsan tahay xowla اlاftiraaq kala tagga dadka muslimiintu ay kala tagaan xaqiiqadiisu waxa ay tahay xukunkiisu waxa uu yahay yaan insha allahu tacaala maanta darsigeenna uu ku saabsanaan doonaa yacnii aayaadka iyo axaadiidta ku soo arooray fii dami tafaruq tafaruqa foolxumadiisa iyo xumaantiisu iyo inuu xaaraan yahay iyo xaqiiqada tafaruqaas tafaruqa qur-aanka iyo sunnadu ay sidaas ku sheegeen horta isagu muxuu yahay haddaan suurad laga qaadanin oo xaqiiqadiisa aan la taabanin oon la fahmin waxaa dhici karto wax aan tafaruq ahayn qofku inuu tafaruq u qaato wax tafaruq ahna inay la noqoto inaynan tafaruqba ahaynoo waxba aysan dhib lahayn marka si aanay taa u dhicin shayga xaqiiqadiisa in la fahmo xukunkiisana la garto dabadeed waxaa la raadiyaa asbaabta keento cudurka maxaa asbaaboo keenay kadib marka cilaajka iyo daawadiisuna way fududaanayaan labadaa mowduucoo hore ayaa marka maanta kelmadeennu ay ku saabsanaan doontaa in sha allahu tacaala aliftiraaq wuxuu ka soo horjeedaa al-i'tilaaf dadku inay yacnii isu soo dunmaan oo isu iskaashadaan oo ay markaa oysaa isugu yimaadaan ayuu ka soo horjeedaa iftiraaqu marka waa kala tag wuxuuna ka dhashaa ikhtilaaf ka dhasho aaraa'da iyo madaahibta ama shahawaadka dadka dayb waxaan ku bilaabaynaa marka nusuusta tilmaamayso in dadku i'tilaafka waajibnimadiisa dadku inay midaysnaadaan iyo nusuusta xarimayso dadku in ay kala tagaan muslimiinta yacnii iyo waxa ay iskugu soo dunmayaan ay ku midoobayaan waxa ay yihiin taasaan marka ku hormaraynaa insha allahu tacaala wuxuu allah subxaanahu wa tacaala leeyahay qur-aanka wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu ilaahay xarigiisa qabsada idinkoo dhan haddaad muslimiin tihiin walaa tafaraquu hana kala teginnina oo xariggaa alle ha ku kala tegteginnina ilaa alla subxaanahu wa tacaala uu yidhi walaa takuunuu kaaladiina tafaraquu waاkhtalafuu min bacdi maa jaa'ahum اlbayinaat waulaa'ika lahum cadaabun cadiim ha ahaaninina kuwii kala tegay oo iskhilaafay oo kale oo yahuud iyo nasaaroo kale ha noqonnina ha kaga dayanina kala tagga iyo ikhtilaafka min bacdi maa jaa'ahum albayinaat xujooyinka cadcaddaa markay u yimaadeen kadib wa ulaa'ika lahum cadaabun cadiim kuwaa waxay leeyihiin cadaab aad u weynin badan labadan aayadood marka waxaa ku jirta aayadahan in dadku ay isku duubnaadaan oo kitaabka ilaahay ay iskugu duubnaadaan muslimiinta isla markaana ay ka fogaadaan kala tagga iyo ikhtilaafka alxaafid ibnu kathiir raximahu llahu tacaala aayadda hore isagoo sharxaya wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu waxa uu yidhi amarahum biljamaacati alla dadka mu'miniinta wuxuu faray jamaacada inay mid ahaadaan wanahaahum can altafriqati kala taggana waa ka reebay aayadda waqad waradat alaxaadiidu almutacadidatu binnahyi can altafaruqi waalamri bilijtimaac axaadiid fara badanna waxay ku timid in kala taggana layska reebo kulanka iyo dadku inay ku midaysnaadaan kitaabka ilaahay iyo sunnada nebigana markaa yacnii ay amrayso wqad waradat alaxaadiidu almutacadidatu binnahyi can altafaruqi waalamri bilijtimaaci waali'tilaaf jamaacadii iyo isu imaatin diinka ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu dhego lagu midaysnaadana way amartay axaadiid badan kala tagga diinka lagu kala tagaana way reebeen axaadiidtii kamaa fii saxiixi muslim min xadiidi suhayl bni abi saalix can abiihi can abi hurayra ana rasuula allahi sala allahu calayh waalihi wasalama qaal sidii nabiga xadiidkaa uu yidhi ina allaha yardaa lakum halaata alla saddex buu idinkaga raaliya idinkaga raalli noqonayaa wayaskqhatu lakum halaata saddexna waa idinkaga caroonayaa yardaa lakum an tacbuduuhu walaa tushrikuu bihi shay-a wuxuu alla raalli idinkaga noqonayaa inaa isaga keliya caabudaan cibaadadiisana aydnan cid kale la wadaajinin wa an tactasimuu bixabli illaahi jamiica ilaahay xariggiisa idinkoo dhanna inaa ku wada dhegtaan walaa tafaraquu aydnan kala tegin ujeedka marka tan weeyaan oo nebigu wuxuu amray jamaaca tafaruqna waa xarimay oo waa reebay wa an tunaasixuu man wallaahu allaahu amrakum iyo inaad u khayr miirtaan oo daacadnimo ah kula talisaan qofkii ilaahay arrintiinna uu u dhiibay wa yaskhatu lakum halaatan saddexna alla waa idinkugu caroonayaa qiila wa qaala waxaan fadhi ku dirirada oo kale ah waa la yidhi waxaa la yidhi sida wa kahrata asu'aali su-aal badan wa idaacata almaal iyo maalka oo lagu dheelo lagu ciyaaro ayb maxalu shaahidka marka nebiga axaadiidtiisana inay sidaa fartay buu sheegay ibnu kathiir waqad duminat lahum alcismatu cinda itifaaqihim min alkhata dadka waxaa loo damaanad qaaday xag alle looga damaanad qaaday marka ay midaysan yihiin gefka inay ka nabadgelayaan taasaa loogaga mar ayaa loogu ayaa loo damaano qaaday kamaa waradat bidalika alaxaadiidu almutacadida sida ay axaadiid fara badan ku soo aroortay wakiifa calayhim aliftiraaqu waalikhtilaaf waxaa looga cabsaday dadkii ikhtilaaf iyo kala tag waqad waqaca dalika fii hadihi alumma wixii looga cabsanayana ummaddan waa ku dhacay buu yidhi faiftaraquu calaa talaatin wa sabciina firqa toddobaatan iyo saddex kooxood bay u kala baxeen minhaa firqatun naajiyatun toddobaatan iyo saddexdaa waxaa ku jirta mid badbaadayso ila aljannati u badbaadayso wa musallamatun min cadaabi annaar naarta cadaabkeedana laga nabadgeliyey whm aladiina maa kaana calayhi rasuulu llaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam wa asxaabuhu kuwaana waa kuwa ku taagan waxa nebiga iyo asxaabtiisu ay ku taagnaayeen ibnu kathiir marka hadalkiisu intaasuu ku dhammaaday hadalkaana marka waxaa lagala baxayaa ama uu tilmaamayaaba i'tilaafka iyo dadku inay midaysan yihiin oo diinta ku midaysan yihiin khayr inay tahay kala tagu ay dadka kala tagaanna shar inay tahay maadaama laga reebay ummatul ijaaba oo ummaddii nebi moxamed ajiibtay ee muslimiintan ahna wuxuu tilmaamay nebiga calayhi salaatu wasalaam ibnu kathiirna uu tilmaamay inay kala tegayaanoo toddobaatan iyo saddex u kala baxayaan waxa qaybsamaya ummadaha gaalada ma ahan iyo muslimiinta ee muslimiinta dhexdooda ayaa toddobaatan iyo saddex kooxood ay u kala kacayaan toddobaatan iyo saddexdaa firqo ka midana inay badbaadayso taabuu tilmaamay waxaa marka su-aasha meesha marka badbaadada ay taallana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay isaga dariiqiisa iyo asxaabtiisa dariiqooda ciddii martay su-aasha marka meeshan imaanaysaa waxa ay tahay see lagu ogaanayaa dariiqa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisu ay ku taagnaayeen dariiqa marka firqada badbaadayso ee nebiguna uu tilmaamay inay yihiin kuwa ku sugan waxa nebiga iyo asxaabtiisu ay ku taagnaayeen see iyada taa loo garanayaa oo dariiqii rasuulkai asxaabtiisu ay ku taagnaayeen sidee baa lagu fahmayaa sida keliya ee lagu garan karaa waxa ay tahay can dariiqi naqli caqli laguma garan karo naqli baa lagu garan karaa naqli markaan leeyahayna waxaan u jeedaa axaadiid min khilaali yacni aayaati allah ilaahay aayaadkiisa iyo axaadiidta nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo nuquushii salafka laga soo naqliyey baa waxaa lagu ogaan karaa wixii horta nebiga ee asxaabtiisu ay ku taagnaayeen haddaan marka naqligaa haddii uu kaa wareero dariiqaas naqliga haddaad weyso ma kala garan kartid firqo badbaadaysa iyo mid halaagsamaysa midna ayb arrintaa marka aaday culummada ugu taagtaagsadeen abulqaasim altaymi qawaamu sunna kitaabkiisa la yidhaha alxujatu fii bayaani almaxaja juska labaad laba boqol soddon iyo lix safxada ah dabcada daaruraaya xadiidkan xadiiduliftiraaqee dadku inay toddobaatan iyo saddexda u kala baxayaan isagoo ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi yacnii man kaana calaa maa ana calayhi wa asxaabii nebigu wuxuu u jeedaa buu yidhi dadka ku taagan aniga asxaabti asaga nebiga asxaabtiisu dariiqoodii falaa budda min tacarufi maa kaana calayhi rasuulu llaahi sala allahu calayhi waalihi wasalam si marka loo badbaado waxaa qasab ah nebigu wuxuu ku taagnaa in la ogaado walaysa dariiqu macrifatihi ila annaqla dariiqii iyo wixii nebigu uu ku taagnaa iyo habdhaqankii rasuulkana lama ogaan karo dariiq lagu gaaraa ma jiro aan ahayn midka soo guurinta naqliga fayajibu arujuucu ilaa dalika in halkaa loo laabto waayo marka waqad qaala annabiyu sala allahu calayhi waaalihi wasalama nebigu waxa uu yidhi laa tunaasicu alamra ahlahu fakamaa yurjacu fii macrifati madaahibi alfuqahaa'i yacnii nebigu wuxuu yidhi buu leeyahay arrinka dadkiisa ha kula murminina yacnii arrin walbaa dadka iskalaho majaraha u hayo ha kula doodinin oo ha ku qabsanina ayb yacnii wuxuu u wadaa marka nebiga asxaabtiisu waxay ku taagnaayeen dadka ahlu naqliga ah loo daayo oo axaadiidtii nebiga dahaarada iyo salaadii iyo sakadii iyo xajkii iyaga nebiga kasoo guuriyey waa in looga dambeeyaa haddana wixii nebigu ku taagnaa caqiide iyo manhaj u ahayd iyaga soo guurintooda in looga dambeeyo ayb fakamaa yurjacu fii macrifati madaahibi alfuqahaa aladiina saaruu qudwatan fi hadihi alummati ilaa ahli ilfiqhi madaahibta fuqahada waaweyn shaafici axmed abuu xaniifa iyo maalig iyo kale marka la rabo in wax laga soo guuriyo dariiqa loogu ogaan karo ayaga madaahibtoodu waxa ay tahay dadka fiqhiga ahalka u ah nuquushooda in la fiiriyo wa yurjacu fii macrifati allugati luqada masaa-isheedana waxaa loogu laabtaa ilaa ahli lugati dadka luqada yaqaano ashcaarta iyo wayurjacu fii macrifati naxwi naxwada aqoonteedana waxaa loo celiyaa oo loogu laabtaa ilaa ahli naxwi dadka naxwada yaqaano fakadalika yajibu an yurjaca fii macrifati maa kaana calayhi rasuulu llahi sala allahu calayhi waaalihi wasalama waasxaabuhu ilaa ahli alnaqli walriwaayati sidaas oo kale nebiga asxaabtiisu waxay ku taagnaayeen caqiido u ahaana waa in loogu celiyo dadka ahlu naqli wariwaayati ah ayb taasaa marka uu aada ugu nuuxnuuxsaday oo uu tilmaamay dadkaa fadligooda iyo diinka ay ku leeyihiin buu sii sheegay kadib ujeedkeennu wuxuu ahaa maa ana calayhi wa asxaabii sida lagu ogaan karo waxaa weeyaan can dariiqi naqli qofkii aan naqli aqoonin marka oo aan yacnii riwaayaadkii iyo wixii ka sugnaaday nebiga iyo wixii saxaabada iyo taabiciinta ka sugnaaday aan nuquushaas aqoonin ama intuu iska arka laakiin aan taxqiiq u lahayn ama qof ahlu taxqiiqa aan markaa ka ku raacaynin wuxuu noqonayaa nebiga asxaabtiisa inuu u saariyo wax ay beri ka yihiin marka taa qofku inuu markaa ama ahlu naqli ahaado ama dadkii ahlu naqliga inuu taabic u ahaado waxaan la soo guurinaya nebiga asxaabtiisa laga soo guurinayo ayb haddaad caqligaaga ku daydo ama aa istiraahdid mar walbaa madhabka salafka ama yacnii dariiqii nebiga asxaabtiisu mar walbaa waa dariiq toosan adigana kollaba dariiq toosan unbaad haysaa haddaad intaa sidaa isku darta labadaas muqadama ee wax walboo adiga aad damacdo marka xaq aa u aragto taa waxaa weeyaan waxa dad badan ka riday marka dariiqadii xaqa ahayd sida uu shaykhulislaam ibnu taymiya mujmalulictiqaadka uu ku sheegay wuxuuna tilmaamay wuxuu sheegay madhabu salafi yucrafu binnaqli madhabta salafka waa maa ana calayhi wa asxaabiiye waxaa lagu ogaadaa buu yidhi naqli naqli baa lagu ogaadaa kutubahay ku qoran tahay halkaa marka naqliga in loo helo yaa daruuri ah ayb wuxuu allah subxaanahu wa tacaala aayad kale uu yidhi ina addiina cinda allahi alislaam wma ikhtalafa aladiina uutuu lkitaaba ila min bacdi maa jaa'ahum alcilmu bagyan baynahum ilaahay agtiisa diinta isaga loogu soo dhowaado lagu caabudaa waa islaamka wama ikhtalafa aladiina uutuu lkitaaba kuwii kitaabka la siiyeyna isma aynan khilaafin ilaa min bacdi maa jaa'ahum alcilmu cilmiga markuu u yimid kadib unbay iskhilaafeen sababtana bagyan baynahum gardarsi iyaga dhexdooda ay isku gardaroonayaan darteed bay marka saa isugu khilaafeen iyadana aayaddan tafsiirkeeda alxaafid ibnu kathiir waxa uu yidhi fakhtalafuu yahuud iyo nasaaro way iskhilaafeen filxaqi bay isku khilaafeen xaqa dhexdiisa litaxaasudihim xaasidnimadooda ay isxasdayaan darteed wa tabaaqudihim isu carooshadooda wa tadaaburihim isu dabajeedintooda faxamala bacdahum bugdu lbacdi alaakhar calaa mukhaalafatihi fi jamiici aqwaalihi wa afcaalihi wain kaanat xaqaa waxay ku xambaartay yahuud iyo nasaare say isu naceen oy isku xasdaayeen in ay qolaba qolada kale waxa ay haysato waxa ay samaynayso iyo waxa ay sheegayaan kulligood inay mucaaradaan oo aynan u fiirinin maxaa xaqa iyo maxaan xaq ahayn iyagoon u fiirinaynin taxaasudkii iyo baqyigii baa wuxuu u sababay oo u keenay qolada iyagu ay necab yihiin oy ka horjeedaan inay waxba u fiirinin aqwaashooda iyo afcaashooda miisaan sharciya inaynan saarine qoladaa waxaan ma ka yimaadeen haa bis iga dheeray nacam taas marka xasadkii iyo gardaradiiba intaa yay keentay markaasay xaqii dhexdiisii iskugu khilaafeen oo qoloba meel jiidatay siduu allaba u yidhi wa qaalat ilyahuudu laysat ilnasaara calaa shayin wa qaalat ilnasaara laysat ilyahuudu calaa shayin wahum yatluuna alkitaab iyagoo kitaabka akhrinayo cilmi leh aayaddanna shaykhulislaam wuxuu u deliishaday dadka ahlu qiblada qaarkood firaqa ama yacnii kooxaha diineed oo iyagu marka diinta qeyb ka qabsado kuwa kalena qeybta kale ka qaabsadaan oo kuwan marka qeybta ay haystaan mooyaane qeybta ka maqan qolada haysata maadaama ay necab yihiin shaygaa dhanba inay diinta ka tuuraan oy ka bixiyaan isku dayo ayb iyo aayaddan marka usoo qaatay ayb aadayna marka taasoo kale ay uga buuxdaa qofka isagoon shaygan xaq miya mase xaq ma ahan fiirinin ayuu marka horeba wuxuu eegayaa qofka wato ninuu necab yahay haddii uu yahayna shaygii waxaa weeyaan xaqba ha ahaada hadduu doono baatil buu ka dhigayaa wa bilcagsi ninka waxaa wato qofuu jecel yahay ama kooxdiisa hadday tahayna madaxuu saaranayaa ma iska fiirinaya waxa inay baatil yihiin iyo inay xaq yihiin wuxuu allah subxaanahu wa tacaala sidoo kale uu yidhi ina aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiyacaa lasta minhum fii shay kuwa kala tegey ina aladiina faraquu diinahum kuwa diintooda kala geeyey wa kaanuu shiican kooxa kooxa noqday axsaab noqday lasta minhum fii shay xaggooda wax aa kaga sugan tahay ma jira adiga yacnii adigana kuma sheegtaan adna ma sheegatid oo nebigii baa laga beri yeelay dadka kooxa kooxaha ah ahlucilmiga qaarkood sida alimaamu tabari tafsiirkiisa uu ku sheegay abuu hureyrana uu ka mid yahay aayaddan waxay u deliishan jireen dadka ahlul ahwaa'i waalbidaci washubuhaat dadka ahwaa'dooda ku socdo diinka ka dhigto shubuhaadka dadka wato dadka bidcada diinka ka dhigta ayay aayaddan u deliishan jireen qiraa'ada marka ina aladiina faaraquu diinahum iyo ina aladiina faraquu diinahumna waxba kuma kala duwana xagga macnaha maxaa yeeley dadka diintoodu hadday kala geeyaan way khilaafeen nebi maxamed nebi maxamed haddii ay khilaafeenna waa faaruqeen ayb dadka qaar baa waxay moodayaan ina aladiina faaraquu diinahum inaysan ummaddanba ku saabsanayn ayb ibnu kathiir aayaddan tafsiirkeeda markuu sheegay aqwaashaas oo qaar yahuud iyo nasaare aayadda ku sheegay in loo jeedo abuu hureyre iyo keyrkiina ummatu moxamed ay ku tilmaameen dadkooda ahlu bidcada ah ah waxa uu yidhi ibnu kathiir waaldaahiru ana alaayata fii kulli man faaraqa diin allah sida daahirkaa aayaddu waxay ku saabsan tahay cid allaale ciddii diinta ilaahay faaruqdo wa kaana mukhaalifan lahu diinta khilaafto fa ina allaha bacata rasuulahu bilhudaa wa diini ilxaqi maxaa yeeley alla rasuulkiisuu soo diray hanuun ayuu la soo diray iyo diin xaq ah liyudhirahu cala addiin si uu diinkii marka u saramariyo wa sharcuhu waaxidun ilaahay sharcigiisu waa mid la ikhtilaafa fiihi khilaaf kuma jiro wala iftiraaqa kala tagna ma leh faman ikhtalafa fiihi dadkii sharciga dhexdiisa diinka isku khilaafo wa kaanuu shiyacan kooxa kooxa noqdo ay firaqan noqday ka ahli lmilali wannixali oo kale dadka diimaha ku kala tagoo kale wa hiya alahwaa'u waaldalaalaatu faqad bara'a rasuulahu mima hum fiihi ilaahay rasuulkiisa qoladaa wuu ka beri yeelay wa haadihi alaayatu aayaddanna ka qowlihi tacaala sharaca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxan yay la mid tahay oo ay la macno tahay buu sheegay marka fahada huwa asiraatu almustaqiim jidka toosani waa kaa wa huwa maa jaaءat bihi اrusulu min cibaadati اllahi waxdahu laa shariika lah waa wixii ay rusushu la timid oo in alla keliya la caabudo iyadoon alla aan cibaadada cid kale loogu daraynin waatamasuku bishariicati rasuuli lmuta-akhir rasuulkii dib maray oo rususha ugu dambeeyey shareecadiisiina in la qabsado wamaa khaalafa dalika wixii intaa khilaafa rasuulka sunnadiisa fa dalaalaatun wa jahaalaatun waa baadi iyo jahli wa aaraa'u wa ahwaa'u waa ra'yiyaal iyo hawooyin alrusulu bura'aa'u minhaa rusushu ay ka dheer yihiin kamaa qaala tacaala lasta minhum fii shay isku soo duub marka aayadda tafsiirkeeda ina aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiican gaaladana waa ka warramaysaa wixii iyaga ku dayday oo ummaddan ah oo ahlu ahwaa ama ahlu bidcana aayaddu way ku soconaysaayo way ku dareereysaa korkooda alimaamu alqurtubi aayaddan tafsiirkeeda wa kaanuu shiyacan ayuu ag istaagay ina aladiina faraquu diinahum kuwa diinkooda kala geeyey wa kaanuu shiyacan kooxa kooxa noqday wuxuu yidhi wa kaanuu shiyacan firaqan wa axsaaban firqooyin iyo kooxa kooxa noqdeen wa kullu qowmin qolo kasta oo amruhum waaxidun arrinkoodu mid uu yahay yatabicu bacduhum qaarkood ou raacayo ra'ya bacdin qaarka kale ra'yigiisa fa hum shiyacun waa kooxo dadkii marka iyagu hal nin ra'yigiisa raaco oo iyagii marka arrintoodu meel un ay ka go-an tahay qof keliyana raaco oo qofka ay raacayaan de kitaab iyo sunno iyo fahamkii salafka aan ku salaynaynin oo nin jeclaysi ku raaco dadka sidaas oo kale ah waxa uu yidhi wa kaanuu shiyacan iyaga weeyaan nacam ayb wa kullu qowmin amruhum waaxidun yatabicu bacduhum ra'ya bacdin fa huwa shiyacun fa hum shiyacun ayb saasuu tilmaamay axaadiidta farayso dadku inay midaysnaadaan kala taggana reebaysa waxaa ka mid a xadiidkii aan hore kusoo sheegnay ee muslim uu warinayay in allaha yardaa lakum halaatan alla saddexuu raalli idinkaga noqonaya wayaskqadu lakum halaatan yardaa lakum an tacbuduuhu walaa tushrikuu bihi shay-a wa an tactasimuu bixabli illaahi jamiica walaa tafaraquu ayb wa an tunaasixuu man wallaahu allahu amrakum xadiidkaa wuxuu nabigana amray oo weliba yacnii amar ahaan kusoo arooray inaan xarigga alla qabsanno inagoo wada dhan oonan ku kala tegin wuxuu alimaam muslim saxiixiisa ku wariyey sidoo kale inuu nebigu sala allahu calayh waali wasalam yidhi man kharaja min altaacati wa faaraqa aljamaacata famaata famiitatuhu jaahiliyatun ninkii daacada ka baxo wa faaraqa aljamaacata jamaacada muslimiintaana faaruqo oo ka baxo oo isaga gooni noqdo famaata ee dhinto famiitatuhu jaahiliyatun habdhimashadiisu waa habdhimasho jaahili ah abulcabaas alqurtubi fi lmufhim sharaxa muslimka wuxuu yidhi yacnii bidaacati nebiga daacada uu sheegayo uu leeyahay qofkii daacada ka baxo yacnii bidaacati daacata wulaati alamri dadka madaxda ah ee muslimiinta ah daacadooda wixii alla uu amray yaa loo jeedaa wa biljamaacati jamaacadana waxaa loo jeedaa wafaaraqa aljamaacata jamaacata almuslimiina calaa imaamin muslimiinta jamaacadooda iyagoo imaam markaas laho madax leh ow amrin mujtamacin calayhi amase arrin dadku ay ku kulansan yihiin muslimiinta yacnii waa un laba xaaladood hadday dadka muslimiinta nidaam u dhisan ay leeyihiin oo muslimiintu markaa iyagu markaa ay leeyihiin oo nin muslima uu xukumo madax u yahay inay isaga markaa wixii macruufa ku adeecaan macsiyadana aynan ku raacin oy taa ilaaliyaan tan labaad waxaa weeyaan jamaacadu waxay noqon kartaa taa in la waayo waa suurtagal mararka qaarkood inaan la hayninba way dhici kartaa ayb meelo badanba sida ka jirto haddii iyada la waayo laakiin maxaan la waayi karinna macnaha kale ee jamaacada ee qurdubi uu ku sharxayo uu leeyahay ow amrin mujtamacin calayhi arrin dadku ay ku ijmaacsan yihiin muslimiinta culamaa lmuslimiin culamaau ahlisunna asal ay ku ijmaacsan yihiin qofkii khilaafo ee sidaa ku dhinto habjaahiliyeedu ku dhimanaya walidaalika marka xadiidkan culammadu waxay u deliishadaan ijmaaca inuu xujo yahay masaa-isha usuusha ee ahlu sunnada usuushoodana waa masaa'il ay ku ijmaaceen waay ayb sidooda yacni masaa-isha ru'uusta ah waa masaa-il ay ku ijmaaceen weeyaan qofka marka haddii uu khilaafo furqo iyo keli u socod ayuu ku ayuu bilaabayaa taas marka khatarteeday leedahay waana macnaha xadiidku uu sharxay uu yacni ku sheegay abulcabaas alqurtubi xadiid kale wuxuu ahaa man araada baxbuuxata aljannati qofka doonayo jannada waasicnimadeeda yacnii inuu jannadii galo inuu jannadii galee ku raaxaysto qofka rabo falyalzam iljamaacata jamaacada ha dhowro ha ilaaliyo ha laasimo fa ina ashaydaana maca alwaaxid shaydaanku halka ayuu la jiraa wa huwa min alithnayni abcad shaydaanku laba waa ka fog yahay xoogaa waa ka fogaansho badan yahay saddex iyo afar iyo shanna kaba badan ayb kelinimada marka jamaacada la tilmaamayana ilaa shan lix macno ayuu alimaamu shaatibi abu isxaaq shaatibi ictisaamka ku sheegay qaar waxay yidhahdeen jamaacada saxaabadaa laga wadaa dariiqooda inaadan khilaafin qaar waxay tilmaameen culimada mujtahidiinta loo jeedaa qaar waxay dhaheen sawaadul acdamka laga wadaa qaar abuubakar iyo cumar bay ku sheegeen laakiin marka laysku soo duuduubo jamaaco waxaa la yidhaahdaa culimada muslimiinta ee mujtahidiinta ah iyo caamadii iyaga markaa ku xirnaydoo diinta kaga faa'iidaysanayeen oo wada jiro ayaa macnaha jamaacadu kuwaas waay ayb oo sawaadul acdam dad caamo ah keliya tixgelin ma laha masaa-isha ijmaaca marka laga hadlayana culimo ayaa lagu lagu qeydaa oo lagu yacnii xiraa marka dadkii ahlu cilmiga ahaa iyo dadweynihii guud ee iyagu markaa aysan falsafo iyo bidco dhex gelin yaa kuwaa inaa ku dhex jirtaa lagu faray ayb macnaha shaatibi markuu isku soo xooriyey halkaas halkaasu ku keenay casri walbo culimada ahlu ijtihaadkee joogto inaad laasimto adiga aadan ka dhex bixin oo markaa doc gaara aadan markaa ugaga soconin ayb abu shaamat almaqdisi kitaabkiisa albaacid calaa inkaari albidaci waalxawaadid isagu wuxuu yidhi meel walbood jamaaco ku aragto xaqaa laga wadaa nacam xayumaa ra'ayta aljamaacata meel walbood jamaaco ku aragto fa hiya alxaqu waa xaqa meesha loo badan yahay lagama wado nacam waxaa dhici karta dadka yari inay jamaacada iyaga yihiin markaa xaqa ku taagan yihiin marna dadka badan inay xaqi wataan waa suuragal adiga marka kadrada iyo yaraanta badnaanta iyo yaraanta ma fiirinayside waxaad eegaysaa xaqa nacam meel allaale meeshaad jamaaca ku aragto xaqaa loo jeedaa buu yidhi abuu shaama isaguna marka macnaha kitaabkiisa albaacid calaa inkaari albidaci walxawaadid ayb axaadiidta halka intaanan kaga gaabsanaynaa nusuustaa marka qur-aaniga ah iyo sunnada nebiga waxaan ka soo ogaanay dadku midnimadooduna inay waajib tahay maqsad sharciya inay tahay inay kala tagaanna inay xaaraan tahay ayb oo maxaa yeelay awaamir baa nala faray waxna waa nalaga reebay ayb cadaab daranna waa loo sheegay tafaruq oo walaa takunuu kaladiina tafaraquu waاkhtalafuu min bacdi ma jaءahum اlbayinaat wa ulaa'ika lahum cadaabun cadiim waa qariina marka tusayso xaaraan inay tahay kala tagu inuu xaaraan yahay haddii marka aan taa ogaanay dariiqa keliya ee loogaga bixi kara kala taggaas ama iftiraaquna uu yahay maa ana calayhi wa asxaabii maa ana calayhi wa asxaabiina sida lagu ogaanaya ay tahay naqli cilmi xadiidkii nebiga sida loo soo raray inna loogu soo raraan u baahannahay wixii nebigu ictiqaadsanaa wixii nebiga uu ka digay ahwaa'du waxaa nebiga uu ka digay wixii yacni saxaabadu ay ka fogaadeen waxay saxaabadu ku dhaqmeen oo yacni hadyi ah waa in naqli loo helo iyaga haddaan naqli loo haynin lama ogaan karo waxaan in nebigu ay ka yacni ma ana calayhi wa asxaabi inuu yahay inuusan ahayn taasaan soo ogaanay halkanna marka waxaa la rabaa inaan indhaheennu ay ka hor muuqdaan dhowr waxyaabood inaan ogaano tafaruqu inuu cadaab yahay muslimiinta markay mid yihiinna inay raxmad ku jiraan laba aayadoodaan taa ka soo qaadanaya natiijada tafaruq waa cadaab wuxuu allah subxaanahu watacaala leeyahay qul huwa alqaadiru calaa an yabcata calaykum cadaaban min fawqikum aw min taxti arjulikum aw yalbisakum shiyacaa wayudiiqa bacdakum ba'sa bacdin aayaddan markay soo degtay qul huwa alqaadiru calaa an yabcata calaykum cadaaban min fawqikum acuudu biwajhika buu nebigu yidhi acuudu biwajhika aw min taxti arjulihim acuudu biwajhika qul huwa alqaadiru calaa an yabcata calaykum cadaaban min fawqikum aw min taxti arjulikum aw yalbisakum shiyacan qadar ilaahay waxaa ku dhacay cadaabkan aayaddu gadaal ay ka sheegtay ummaddan inuu isaga un cadaab u noqonayo marka aw yalbisakum shiyacan ibnu cabaas waxa uu yidhi ay firaqan wa axsaaban kooxo kooxo firqa firqo ayuu alla awoodaa inuu idinka dhigo idinka quluubtiinna in inta laysnacsiiyo firqooyin iyo kooxo la idinka dhigo alla waa mid awoodo wa haddaad kooxo noqotaan maxaa idinku dhacaya marka ow yalbisakum shiyacan wa yudiiqa bacdakum ba'sa bacdin marka qaarkiin qaarka kale baaskooda uu dhadhamiyo marka ibnu cabaas isaga weliba waxa uu yidhi yukafiru bacduhum bacdan wa yaqtulu bacduhum bacdan markay kooxo kooxo kale noqdaan oo milal iyo nixal kale qaataan qaarkood qaarka kale gaalaysiinayaan waa isdilayaan marka waa isbaabi'inayaan taa ilaahay waa awoodaa inuu idinku sallado asbaab marka waad ujeedaan marka waa cadaab ilaahayna cadaabka iskama keeno asbaab unbuu ku keenaa asbaabtuna waa taqsiir iyo gaboodfal ay la imaanayaan dadku iyagu ay la imaanayaan aayaddaa marka waxay noo tilmaantay kala kala taganaantu inay cadaabba ay tahay raxmad ma aha ayb xadiid aayadda kale waxaa weeyaan suurat lanfaal ilaahay wuxuu leeyahay wa atiicu allaha warasuulahu walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum wasbiruu ina allaha maca asaabiriin ilaahay adeeca rasuulkiisa adeeca walaa tanaasacuu ha iskhilaafinina khilaaf keenaaya inaa isnacdaan ha iskhilaafinina macnaha xaqiiqatu likhtilaaf markaan gaarnaan ogaanaynaa kan loo jeedo ikhtilaafka loo jeedo walaa tanaasacuu ha iskhilaafinina maxaa idinku dhacaya markaa fatafshaluu ood markaas yacnii aada daciiftaan ood taag darnaataan haddaad markaa iskhilaafsaan ay iskhilaaftaan fashal baa idinku dhacayo wa tadhaba riixukum xooggiinnuna markaas ou tago tii hore waxay ahayd yacnii cadaab isti'saal oo cadaab yacnii qofkii dhibaato u keenayo aayaddii hore cadaabkeedu wuxuu ahaa yacnii dadkii inay isdilaan oo iyagu isbaabi'iyaan oo gacantooda cadaab loo iyaga cadaab layskaga kala dhigo middanna waxa weeyaan amaama caduwihim cadowgooda hortiisa markay joogaan waa u daciifayaan hadday iskhilaafaan wa atiicu allaha warasuulahu walaa tanaasacuu ha iskhilaafinina fatafshaluu markaa aada fulayowdaan oo dacfi uu idinku dhaco wa tadhaba riixukum quwadiinna iyo awooddiinnuna ay tagto wuxuu leeyahay alimaam ibnu lqayim kitaabkiisa alfuruusiyatu lmuxamadiya wa tadhaba riixukum ay wa tadhaba dowlatukum haddaad muslimiin tihiin haddaad iskhilaaftaan maamulkiinnaa tegaayo dowladdiinnii iyo maamulkiinnii waa tegaysaa dowladdu waa quwada quwada iyada waay maadiga ah un haddii iyada aanay jirin quwo ma jirto maadi a dabcan laba tafsiiroo marka isku macno ah un weeyaan wa tadhaba riixukum wasbiruu ina allaha maca asaabiriin wuxuuna ku daray alimaam ibnu lqayim qudbu raxan nasri nasriga yacni udub dhaxaad wuxuu uga dhiga shantan sifo daacat ullaahi wa rasuulihi cadamu tanaasuc oo tanaasucu marka iyo iyo sabarkii iyo laba qaybood oo aayaddii hore lagu soo sheegay dikriga alle iyo yaa ayuha aladiina aamanuu ida laqiitum fi'atan fahbutuu wadkuru llaha kaiiran marka dikriga alle sugnaanshada iyo saddexdan halkan lagu sheegay daacat ullaahi wa rasuulihi iyo sabr labadaa marka aayadood waxay tilmaamayaan natiijada ka dhalanaysa iskhilaafka iyo dadka isnacooda xadiidu liftiraaqna wuxuu tusayaa naarba in lagu galo ayb xaqiiqada labaadoon ogaanayna waxa ay tahay ummaddan shaki la-aan inay iskhilaafayso dadka qaar baa inkiro dadka qaarkood baa waxay yidhaahdaan ummaddan say ku dhici kartaa inay iskhilaafto khilaaf ma jiro idinkaa abuuraayo wax khilaaf la yidhaha ma jiraan dad baa saas istuso waxaan jiray kooxa kooxahan kala tagtagsan daahiradooda ama xaalkoodu waa daahira sixiya waa caafimaad meel unbay u wada socdaan meel unbay isugu imaan doonaan wax khilaaf la yidhaha ma jira iska dhaadhiciyaan laakiin khilaaf waa jiraa ilaahayna subxaanahu wa tacaala kownan wa qadaran inuu khilaaf dhacayo waa sheegay ma celi karna marka annaga qadar ahaan yaa khilaafka uu u jiraa wuxuu allah subxaanahu wa tacaala yidhi walow shaaa rabuka lajacala annaasa ummata waaxida walaa yazaaluuna mukhtalifiina ilaa man raxima rabuka haddii allah subxaanahu wa tacaala uu dooni lahaa dadkoo dhan hal ummaduu ka dhigi lahaa meel u wada jeedo ayb walaa yazaaluuna mukhtalifiin laakiin dadku ka zuuli maayaan oo ka tegi maayaan inay yihiin kuwo iskhilaafsan ayb taa marka waxay tusaysaa ikhtilaafku nebiguna waa sheegay iftaraqat ilyahuudu calaa ixdaa wa sabciina firqa waftaraqat innasaara calaa tintayni wa sabciina firqa wasataftariqu ummatii haadihi calaa halaatin wa sabciina firqa toddobaatan iyo saddex mar haddii nebiguna sheegay qur-aankuna uu tilmaamay dadku inaysan hal dariiqo qabsanaynin ummadda muslimiinta ah khilaaf marka waa jiraa waa dhacayaa un qadar ahaan laakiin inaad ka fogaato waa inaad isku daydo ayb xaqiiqadaasna marka waa inay maankaaga ku jirto xaqiiqada saddexaad waxay tahay inaan fahamno maa xaqiiqatu hada alikhtilaaf ikhtilaafkan la sheegay oo qur-aanku uu yacni eed dusha uga tuuray dadkiisa muxuu yahay ikhtilaafka aayadahan ama axaadiidtani ay ka hadashay muxuu yahay xaqiiqadiisu in la ogaado ayb waxaanu leenahay marka kow lama yacni tasawuri karo ikhtilaaf kastoo ummaddan ka dhaco inuu yahay mid la nacay oo aayadaha qur-aankan sida ay tilmaameenoo cadaab mid keenayo inuu yahay ayi ikhtilaaf yani laba kastoo muslimiina hadday iskhilaafaan cadaabay ku jiraan waciid baa ku socdo aayadihii hadda aan akhrinay baa ku soconayo o ku dareerayo lama suuraysan karo waxaan loo tasawuri karin xilligii saxaabada rasuulka caleyhi salaatu wasalaam masaa'il fiqhi ah ayay ku ijtihaadeen oo ay isku khilaafeen fahamkeeda taabiciintana sidoo kale masaa'il badan bay isku khilaafeen oo haddaad aragto kutubul khilaaf oo fiqhiga masaa-isha fiqhiga saxaabadii isku khilaafeen ama aayadaha fahamkooda qaar aad bay u fara badan tahay wax badan baa laga helayaa iyadoo marka ikhtilaaf uu jiro beyna saxaaba ka dhexdhacay haddana in la yidhaahdo yacni ayi ikhtilaaf wuxuu keenayaa cadaab waa khalad marka maadaama saxaabadii ummaddii aan ku dayanayn ikhtilaaf lagu arkay culummadii islaamka ee fuqahadii ahaa quruntii saddexda ahaa noolaayeen noloshoodii haddaan ku aragnay inay masaa'il isku khilaafeen oo aragtidooda ku kala duwanaatay haddana cadaabkaas iyo dariiqiisana marka ay ka fog yihiin oon ognahay de waxaa weeyaan marka halkaa waxaa ka garanaysaa ikhtilaaf kasto inuunan ahayn midka laga hadlaayo xaqiiqada marka ikhtilaafka aan ka hadlayno ama aayaduhu ay ka hadlayaan waa nooc ikhtilaafka ka mida marka nooc ikhtilaafka ka mida maahan ikhtilaaf kasto nooc ka mida weeyaan ayb maxaa yeelay anwaac waxaa soo aroortay oo jiro la iskhilaafay haddana aan waciidkaas aanu ku soconaynin ayaa jiraan ayb markuu allah subxaanahu wa tacaala uu yidhi walaa takunuu min almushrikiin min aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiyacan kullu xisbin bima ladayhim farixuun iyo markuu alla yidhi in aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiyacan yani xadiidka nebigae xadiidu liftiraaq ummaddan way iskhilaafaysaa toddobaatan iyo saddex u kala baxaysaa nooca khilaafka nebigu ma kala saarin si guud unbaa tafaruq unbaa la sheegay xadiidku uu tilmaamay laakiin aayadaha nowcan maa way ka bayaansan yihiin xadiidka oo aayadaha khilaafka la eedeeyey oo qur-aanku uu eedda dusha uga tuuray noociisa aayadaha aada noogu caddaynayo xaggay ka caddaynayaanna waxay ka caddaynayaan ina aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiyacan hoosta ka xariiq marka dadka diintooda kala geeyey wa kaanuu shiyacan firqa firqa noqday idan khilaaf kasta oo muslimiinta kooxa kooxa ka dhigo weeyaan midka aayaduhu ay ka hadlayaan nebiguna calayhi salaatu wasalaam uu eedeeyey khilaaf kasta oo dadka muslimiinta aan u keenin inay kooxa kooxo iyo axsaab noqdaanna khilaaf eedaysan ma aha walidaalika marka saxaabada ikhtilaafkoodii ikhtilaaf koox ay kooxa kooxo ku kala noqdeen ma ahayn maalan saxaabadii masaa'il ay isku khilaafeen aayado badan tafsiirkooda waxaa ka midaba aada loo wada ogyahay qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu ida qumtum ila asalaati faغsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum waarjulakum ila alkacbayni wain kuntum junuban faطaharuu wain kuntum mardaa aw calaa safarin aw jaءa axadu minkum min algaa'iti aw laamastum الnisaa haddaad naagihii taabataan saxaabadii qaarkoodna jasiga caadiga taabashada caadigay ku fasireen sida ibnu cumar oo kale ibnu cabaasna aw laamastum الnisaaa jimaacuu ku fasiray oo ilaahay waa kinaayoonayaa buu yidhi waa tafsiir marka axkaamtiina ay ku kala gedisnaatay iyagiina fahamkii ay ku kala ku kala duwanaadeen laakiin haddana ma samaysmin koox ibnu cabaas leeyahay iyo koox ibnu cumar leeyahay ma samaysmin khilaafku waa jiray laakiin wa kaanuu shiyacan ma jirin ayb halkaa marka wa kaanuu shiyacan taas mar walba hoostaa kaaga xariiqnaato qawaamu sunna abulqaasim itaymi wuxuu leeyahay mas'alo kasta oo muslimiinta ku timaado oo taqaaduc iyo tadaabur iyo isu dabajeedin iyo isnacayb iyo kooxo kooxo ku abuurto oo ka dhex abuurto faclam annahaa leysat min masaa'il ilislaam ogow mas'aladaa inaysanba kaba mid ahayn masaa-isha islaamka ayb khilaaf kastaoo kooxaysi abuuro wuxuu noqonayaa midka aayaduhu eedeeyeen kaas waay alimaamu shaadibina saasuu ictisaamka ku sheegay ayb maxaa yeele labada aayadoodba ilaahay wa kaanuu shiican buu yidhi min aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiican ina aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiican shaykhu lislaam ibnu teymiyana macnahaasoo kale uu tilmaamay kitaabkiisa alqawaacid alnuuraaniya waa kitaab fiqhi ah qawaacid fiqhi uu kaga hadlo wuxuu yidhi markuu ka hadlaayey bisinka imaamka inuu bisinka la jahraayo iyo inuu bisinka hoos u dhigto khilaafka ku saabsan ayuu ka hadlay markaasuu wuxuu yidhi masaa-ishani waxay ka mid tahay masaa-isha qowl ou qowlka kale ka rajaxan yahay laakiin tabdiic iyo isnacayb aan dhalinaynin salafkiina kuma dhalinin ayuu yidhi qofkii shicaar ka dhigta marka shicaar shicaar waxaa weeyaan qofkii mas'aladan ka dhigto annaga saanan dhahnaa annaga koox iblaayana saasay samaysaa qofkii ka dhigto oo dadka markaa uu ku bidcaysiinayo ama uu sunnada kusoo gelinayo qofkii masaa-isha noocan ah shicaar uga dhigo dadkuu dadkii ku kala geynaya ama jamaacada muslimiinta waxa uu yidhi wuxuu soo gelayaa kuwa alla yidhi min aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiyacan kullu xisbin bimaa ladayhim fariixuun waxaan ogaanaynaa marka mas'aladu xataa haddaysan caqiido ku saabsanayn oo ay tahay mas'ala min masaa'ili alfuruuc ama masaa-isha fiqhiga ah ee ijtihaadka boos ku leh haddii qofku uu u adeegsado sidii mas'ale caqiide ah oo kale u ka dhigto ee uu dadka ku gooyo dadkii ku naco wuxuu noqonayaa marka qof isaga furqo abuuray isagaa xisbi ah isagaa mubtadic ku noqonaya mas'aladaas ah isagii ayaa hadduu og yahay iyo yacnii marka haddii axkaamta tacyiinka la helo isagaa mubtadic ku noqonaya laftirkiisa waa in marka aada looga fogaado waxaad arkaysaa meelaha qaarkood waxaa lagu leeyahay masaajidkan sunnada lagama lagama oogo masaajid bidco waayo aawo daliil marka maxaa daliil looga dhigayaa jamaacada koowaad markay tukato jamaaco labaadaa tukato jamaaco labaad waxaan ka wadaa dadkii soo galo yaa isla tukado isku jamaacaysto annaga masaajideenna haddaan qola reer hebelnaha masaajideenna ma ogolin waxaasoo kale uma ogolin haddaad fiirisana waa mas'ale salafku isku khilaafeen oo alimaamu tirmidi fii jaamicihi uu sheegay jamaacada koowaad hadday baxdo dadka gadaal ka yimaada laba jamaaca ma ku tukan karaan mase kuma tukan karaan mas'alo wusci ku jira waay culimmadii horena isku khilaafeen laakiin ma dhalin karto inay dadkii inta ku kala tagaan kooxa kooxa ku noqdaan oo annaga shicaarkeenna taas waay calaamadeenna annagana calaamadeenna inaan tukanno waay haddii sidaa laga dhigo wixii way ka baxayaan marka mas'aladii daqiiqnimo way ka baxaysaa iyo waxay gelaysaa taxasub iyo wa kaanuu shiyacan ayb way badan yihiin marka waxyaabahaasoo kale dad isku haysta waxaad arkaysaa ninku naagtiisa weyse ma ka jebisaa wuxuu ka dhigayaa marka mas'alo labada laba yacni laba dhinacba haddaan marka u kala qaado waxaa laga yaabaa dadka iyagu marka fiqhiga akhristay mujaradka ah ama yacni iyagu markaa waaweynba inay yidhaahdaan dad badanoo waaweyn inay u arkaan ninku haddii naagtiisu uu taabto weysada inay ka jebiso hadduu isagu saa u arka dhib ma leh laakiin mushkiladu waxay tahay wuxuu leeyahay in allaale inta tiraahda kama jebiso waa mubtadiciin diin cusubna waa keeneen annagana shaqo kuma lihin uu leeyahy waxaas macana ka kalena waxaa laga yaabaa isaguna inuu yidhaahdo mas'ala ku tacalluqda suufiye iyo mutasawifo inuu ka dhigo oo naagta weysada waa iga jebisaa haddii uu qof yidhaahdo war ma adaa suufi ah buu leeyahay macana marka mas'alo suufinimo ku tacalluqda iyo caqiido ku tacalluqda ma aha laakiin haddaad adigu ka dhigto waxay noqonaysaa marka min aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiican adaa samaynaya waa ka munaaqashoo kartaan waa la dhihi karaa war daliilku halkaanu raajix tanaa raajixa iyo raajix ma aha waa laga hadli karaa laakiin mas'alo taqaaduci tadaabur hadday keento qofka marka ka dhiganaya shicaarka waa dad qof marka muslimiinta kala geynayo ayb wayna badan yihiin masaa-isha sidaas oo kale ku imaanayso ayb dhinaca kale marka haddii si kale aan u dhigno waxaa weeyaan masaa-ishu isku darajo ma wada aha masaa-ilna waa usuul adilo qadci ah baa kusoo aroortay niqaash iyo khilaaf aan aqbali karin masaa-ilna waa masaa-il daqiiq ah oo adiladu sidan iyo sidanba ay suurtagal ugu noqon karto oo ijtihaadka culummadu ay ku ugu kala duwanaan karaan culummadii salafkana labadaa mas'alo waa u kala caddayd ayagu mas'alada asalka noqon karto iyo midaan asalka noqon karin waa u kala caddayd alimaamu shaafici raximahullah ayaa waxaa laga wariyey inuu yidhi wallaahi la an yuftiya alcaalimu ilaahan ku dhaartay wuxuu yidhi ninka caalimkaa inuu fadwoodo fa yuqaalu marka uu yidhaahdo fa yuqa yacni la yidhaahdo akhda'a alcaalimu ninkii caalimkaa waa gafay yaa khayrun lahu caalimka uga khayr badan min an yatakallama inuu hadlo fa yuqaalu la yidhaahdo markaa zindiiqun ninkan waa zindiiq la yidhahdo marka wamaa shay-un abqadu ilaya min alkalaami wa ahlihi wax aniga agtayda looga nacayb badan yahay falsafo iyo dadkeeda ma jiraan yiri laba buu kala saaray marka imaamu shaafici ninka caalimkaa hadduu intuu fadwoodo waa gafay keliya la yidhaahdo taasaa uga khayr badan intuu dhihi lahaa mas'alo haddii uu ku gafo aan la dhehaynin waa gafaye zindiiq iyo mubtadic iyo la dhahayo intuu taa geli lahaa labada masala yacni labada khalad baa kala weyn iyuu ka wadaa ayb oo khaladka fiqiga ka imaanayo qofka mas'alo fiqiga uu ku gafaayo haddii loo bato un waxaa la dhahayaa waa gafay ninkaas akhda'a fulaanu laakiin masaa-isha usuusha ah ee ru'uusu masaa'il alcaqiida ah haddaad ku gafto maxaa lagu dhahayaana ninkii waa bidcoobayaa la leeyahay marka in halkaa halkaa lagu kala gafo isku mid uma ahayn imaamu shaafici agtiisa alimaamu dahabi yaa tacliiqiya marka warkaasoo wuxuu yidhi hada daalun cala ana madhaba abi cabdillaahi ana alkhada'a fi lusuuli laysa kalkhada'i fi lijtihaadi fi lfuruuc tani waxay tusaysaa buu yidhi madhabka alimaamu shaafici inuu ahaa khada'a ama gefka masaa-isha caqaa'idku inuusan la mid ahayn midka furuucda ka imaado ayb khulaasada marka midani alimaamu alqurtubi isaguna walaa takunuu kaladiina tafaraquu markuu ka hadlaya masaa-isha waa kala saaray oo wuxuu yidhi walaysa fiihi daliilun calaa taxriimi alikhtilaafi fi lfuruuci walaa takunuu kaladiina tafaraquu marka laleeyaha ha ahaaninina kuwii dadkii iskhilaafayoo kale aayaddani daliil uma ahan buu yidhi masaa-isha fiqiga ikhtilaafkii laysku khilaafay in la diidan yahay macnaheedu ma ahan buu yidhi fa ina dalika laysa ikhtilaafan maxaa yeele kaasi ma ahan ikhtilaaf idil ikhtilaafu ikhtilaafka dhabtaa waxaa weeyaan maa yatacadaru macahu ali'tilaafu waaljamcu waa ikhtilaaf kasta oon dadka laysku keeni karin oo in meel laysugu keeno yacni midnimadooda la wado aynan suurtoobi karin wa amaa xukmu masaa'ili alijtihaad masaa-isha ijtihaadka xukunkooda fa ina alikhtilaafa fiiha ikhtilaafka masaa-isha dhexdooda ah bisababi istikhraaji alfaraa'idi wa daqaa'iqi macaani sharci ayb waa sababkiisu isaga waxaa weeyaan macaanida sharciga daqiiqnimadeeda iyo faraa-isha soo bixinteeda iyo wax ku imaanaya wa wamaa zaalat asaxaabatu yakhtalifuuna fii axkaami alxawaadidi saxaabaduna kama aynan tegin oo kama zuulin inay isku khilaafayaan masaa-isha soo cusboonaato wa hum maca dalika muta'aalifuun saasay isku khilaafsanaayeen laakiin waa isjeclaayeen ayb shaykhulislaam ibn marka ayb shaykhulislaam ibnu teymiyana waa sheegnay oo kitaabkii alqawaacid annuuraaniya sida uu ku sheegay ayb risaalo kalena waa jirtaayo iyada mas'ale la weydiiyey isaga oo la yidhi ka waran nin halkan waxaa jooga dad dhahayo yacni maalikiyada kuma daba tukanayna sababtoo a bisinka ma akhriyaan dad dhahaya halkan jooge ka waranaa la yidhi markaasuu wuxuu yidhi qofkaa isagaa wuxuu astaahilaa in la xabiso oo markaa la zajiriyo la tacsiiro maxaa yeeley haddii maali maalikigu uunan bisinka akrinaynin oo aayadba uusan u arkin faatixada ka mid a oo alimaam maaligna uu sidaas qabay ninkanna uu sheeganayo shaafici ama axmed binu xambal madhabkiisa wuxuu yidhi alimaamu shaafici iyo alimaam maalig iyagoo saa isku khilaafsan oo masaa-isha u og sidaas ayaa ninba ninka kale waa ku daba tuka jiray marka iyagii laga soo gaaray hadday isku daba tukadeen ninkan marka taabica ah muxuu dadka u kala muxuu dadkii u kala qoqobayaa marka oo masaladan ugu kala qoqobayaa marka a'immadii ay ku abtirsanayeen waa isku daba tukan jireen leanna maxaa yeelay imaamu shaafici muddo dheer buu imaam maalig la joogay oo madiine ou cilmiga kaga baranayay suurtagal maahan marka intuu cilmiga ka qaatay haddana salaada imaam maalig oo ku jiro oo imaam ah inuu maku daba tukanayo yidhaha wax suurtagala ma aha ayb marka saa darteed ninkan dadku kala farqinaya oo kala tagsiinayaaye waa in isaga markaa wax laga qabto yidhi nacam lana tacsiiro ayb marka masaa-isha in ijtihaadiga ku dhisan in la tafkhiimiyo waa cudur xisbinimo ah waay nacam ayb wuxuu leeyahay sidoo alimaamu shaadibi kitaabkiisa alictisaamka ayb marka hadda qeybtan waxaan ka soo ogaanay waxay tahay xaqiiqatu likhtilaafka la sheegayo ikhtilaafka laga hadlayo ee dadkiisa la caayay ama cadaabka loogu goodiyey waa ikhtilaafka ka dhasho masaa-isha usuusha ah ru'uusu masaa'ili yacni alcaqaa'id masaa-isha caqaa'idka ru'uustooda oo adilada qaadicada ku soo aroortay culimmaduna ku ijmaaceen khilaafka laga doc sameeyo kaas weeyaan midka marka ikhtilaafka aan ka hadlaynoon u jeednaa kaas waa kow ayb alimaamu shaatibi marka waxaan u baahannaha keliya inaan ogaana marka maxaa masaa-il ru'uusa noqon kara maxaansan noqon karin waa su-aasha labaadee qofka marka ku imaanayso dariiqa u taagan masaa-isha waaweyn ee ru'uusulmasaa'il ah waa kuwee marka ee qofka uu ku noqonayo ahlu firqa hadduu ka tago ayb waxa uu qofka sunnada uga baxo manhajka salafka uu uga baxo waxay noqonaysaa inuu asal kulli ah uu ku khilaafo dadka ahlu sunnada ah alimaamu shaatibi ictisaamka juska saddexaad wuxuu leeyahay wadalika ana hadihi alfiraqa inamaa tasiiru firaqan bikhilaafiha lilfirqati annaajiyati fii macnan kuliyin fi ddiini wa qaacidatin min qawaacid shariica la fi juz-iyin min aljuziyaati id iljuziyu walfarcu shaadu laa yansha'u canhu mukhaalafatun yaqacu bisababiha altafaruqu shiyacan wainamaa yansha'u altafaruqu cinda wuquuci almukhaalafati fi lumuuri alkuliyati ayb wuxuu leeyahay qofku firqooyinkani waxay firqooyin ku noqdeen oo sunnada ay uga baxeen waxay sunnadii ku khilaafeen ahlu sunnadii usuul kulli ah ayb usuul kulli ah waa usuusha kulliga waa ru'uusulmasaa'il midda aan aan dhehaynay w yay ku khilaafeen ayb taasay marka ku muteen inay ku noqdaan firaqaas toddobaatan iyo labada ah ayb maxaa yeelay shayga jus-iga ah isagu ma noqdo yacnii tadaabur iyo taqaaduc ma keeno masalada jus-iga ee aan asalka iyadu aan ahayn ayb waxaa kalou ku daray wayajri majra alqaacidati alkuliyati waxaa ku soconaya aljusiyaatu faina almubtadica idaa kahara waxaan ujeedaa wayajri majra alqaacidati alkuliyati kahratu ljusiyaat jus-iyaadkan laftirkooda hadday tira bataan oo khilaafkaaga aada muslimiinta khilaafaysa ou bato masaa-isha jus-iyaadka uu ku bato iyada laftirkeeda waxuu noqonayaa khatar asal kulli ah buu isku bedelayaa isagoo alimaamu shaadibi saasuu wataa khulaasatu qowlihi waxaa weeyaan qofku wuxuu ku noqon karaa firqooyinka cadaabka loo yaboohay inuu firqadii naajiyada ahayd ee ahlu sunnada uu uga bedelnaado uu ku khilaafo macno kulli ah qaacido kulli ah asal kulli ah inuu ku khilaafo dayb yuu ku noqon karaa usuushu marka maxay tahay ru-uusa masaa-isha ru-uustooda haddii qofku uu ku khilaafo dariiqadii ahlu sunnada uu ka weecdo uu khilaafo uu ku noqonayo firaqa uu gelayo min ahli tafaruq uu ku noqonayo maxay tahay alimaam abulqaasim itaymi qawaamu sunna kitaabkiisa alxuja fii bayaani almaxaja wuxuu yidhi qaala bacdu alculamaa culimada qaarkood waxay dhaheen alusuulu alatii dalla biha alfiraqu sabcatu usuulin usuusha ay firqooyinku ku dhumeen waa toddoba asal waa yidhi toddoba isagu ka dhigay laakiin qaar baa isgelayo ayb oo waxa uu yidhi alqowlu fii daati illaahi kow alqowlu fii daati illaahi ilaahay daatadiisa nafsadiisa wax ku saabsan walqowlu fii sifaatihi ilaahay tilmaamihiisa ayb walqowlu fii afcaalihi ilaahay afcaashiisa waa qadarka walqowlu fi lwaciidi alqowlu fi lwaciid waxay tahay qofka dembi weyn marku koro uu ku dhaco maxaa diinta ma laga saarayaa mase ma ka baxaayo alqowlu fi lwaciid ama qofkan yacnii qofkii waxaa sameeya waa gaal qofkii waxaa sameeya naartuu gelaya qofkii sidaa yeelo qabrigaa lagu ciqaabayaa baa layidhi waciidkaas marka saan u fahmaynaa waa masale asalowa min usuuli ahli sunna ka mida bal waa khilaafkii ugu horreeyey oo ummaddan ka dhexdhaco mas'aladaanuba ahaa oo khawaarijtii waxay yidhaahdeen qofka haddii uu dembi kabiire ah ku dhaco galo ku dhinto isagoon ka toobad keenin laabudda inuu naarta gelayo waana adduunyadana gaal buu ku noqonayaa waa masalada murtakibulkabiiraha oo kutubta caqaa'idka aad ugu cadda ayb waalqowlu fi lwaciidi waalqowlu fi liimaan iyo qowlka masaa-isha iimaanka wax ku saabsan iimaan maxaa la yidhaahdaa kufri maxaa la yidhaahdaa maxuu masaa-il iimaan iimaanku uu leeyahay waxyaabaha waalqowlu fi lqur'aan iyo qur-aanka qur-aanku kalaamullaahi waaye hayru makhluuq sida ahlu sunnaha qabaan firaqa kale waa masalo laysku lagu kala baxay oo qaar ay yidhaahdeen qur-aanku sida annaga na loo abuuray oo kale loo abuuray ilaahayna ma hadlo hadal ilaahayna maahanay dheheen waxan waa meel lagu kala baxay waay waalqowlu fi limaamati waalqowlu fi limaamati iyo qowlka ku saabsan imaamada imaamada marka waxau ujeedaa marka nebigu markuu dhintay kadib khaliifnimada yacni yaa lahay khilaafada abibakar say ahayd tii cumar cuhmaan cali iyadana waa lagu kala baxa shiica iyo dad badan baa ku rafaadsan meeshaasna ayb toddobadaa mas-alo marka sheegay isagu toddobadaa weeyaan waxa usuusha yacni masaa-isha usuusheedu ay dadku ku kala tageen toddobadaa baab buu sheegay ibnu taymiya isagu waa isdhex gelinayaa mujmalulictiqaadka wuxuu leeyahay wamaa tanaasaca fiihi annaasu min masaa'il asifaati walqadari walwaciidi walasmaa'i walamri bilmacruufi wannahyi can ilmunkar wagayri dalika masaa-isha dadka ay ku doodeen isaga kuwaasuu ka dhigay isku soo duub shan mas'alo waa shan baab kutubta caqaa'idka ee ahlu sunnada shan baabay ka warramaan shan baab masaa-isha kale dhanna baababka unbay soo gelayaan kama baxsana baab lwal albaabu alawal waa macrifatu asmaai illaahi wa sifaatihi ilaahay tilmaamihiisa iyo magacyadiisa waa lagu kala baxay mucadilo magacyada alle tilmaamaha alle waa diideen tilmaamihii alley diideen mushabiho ilaahay bay waxay ku shabaheen bacdi makhluuqaatihi ahlu sunnada dhexdhexaaday ka qabsatay tilmaamta ilaahay sheegtay waa rumaynaynaa cidna uma ekaysiinayno ilaahay mana inkirayno dadna uma ekaysiinayno makhluuq laysa ka milihi shayn wahuwa samiicu lbasiir yay ku toosnaadeen waa asalka koowaad marka firaqan aada maqlaysaan oo jahmiye iyo muctasile iyo ashaaciro iyo qaanadahaasay qaanadaanay ka dhacayaan marka ayb iyo mushabiha iyo dhammaantood baabka labaad albaabu athaani waa masaa'il liimaani masaa-isha iimaanka ku tacalluqo ama masaa'il alasmaa'i waalaxkaamba dheh ayb masaa'il alasmaa'i waalaxkaam masaa-isha asmaada iyo axkaamta asmaada waxaa laga wadaa qofka waxaa lagu magacaabayo in la yidhaahdo muslim mu'min kaafir munaafiq mushrik asmaa diintu la timid waayo fahmay u baahan tahay marka dadkii way isku maandhaafeen marka ayb iimaan maxaa la yidhaahdaa ninba meel buu maray waxb nin walbaa waxbuu ku sheegay dariiqada ahlu sunnadana waa macruufa waxaa weeyaan aliimaanu qowlun wa camal yaziidu biaacati wa yanqusu bilmacsiya ayb ama iimaanku waxaa weyn ictiqaad qalbiga lagu qabto wax afka laga dhaho jawaarixdana laga sameeyo ayb firqooyinka marka khawaarij hadday noqon lahaayeen hadday muctasilo noqon lahaayeen iyo murji'a oo dhan murji'a markaan leenahay jahmiyada iyo waxaan ujeednaa iyo kuwii kale ashaacirada iyo karaamiyada iyo kulli firaqu lirjaa calaa kullin masale masale inaan ugu dul istaagno uguma talagelin laakiin baababka in la ogaadaan ugu talagalay masalada baabka labaad marka waa baabu lasmaa'i waalaxkaam magacyadan la mid ma ahan cali iyo faarax ma la mid aha magacyadan yacni qofkan waa mu'min axkaamaa ka dhalanayso qofkan waa kaafir axkaamaa ka dhalanayso saas darteed baa waxaa loo yidhi masaa'ilu alasmaa'i waalaxkaami asmaa'i axkaamu magacan aada bixinayso xugunaa ka ratib maayo munaafiq haddaad bixiso xugun baa imaanaya mumin haddaad tiraa xugun baa imaanaya kaafir xugun baa imaanaya mushrik xugun baa imaanaya marka mas'ale maahan cali iyo faarax iyo jaamac la mid ah ma aha waana laysku khilaafay ila laanana waa laysku khilaafsan yahay ayb yaa mumin noqonayo yaa yani qofku goormau kaafir noqdaa kufriga cumuumka ah kufriga tacyiinka ku dhacaayo kulluhu yacni ahlu sunnada dariiq la yaqaanay u leeyihiin oo aan guluwi ifraad iyo tafriid aan midnaba lahayn albaab athalith waxaa weeyaan baabu lqadar qadarka waa waa midda uu leeyahay masaa'ilu afcaali illaah ilaahay afcaashiisa wax alla uu samaynaya qadar ahaan u keenaayo iyaduna fahmay u baahan tahay masaa'ilu lafcaal na waa la dhahaa masaa'ilu lqadarna waa la yihaha kutubta caqaa'idka meelay ka maqan tahay male qadarka jabriyo iyo qadariyaa loogu kala baxay iyo ahlu sunna oo dhexdhexaad ah qadariyadu waa niman iyagu ilaahay koonkan waxaa ka dhici kara wax ilaahay uusan qadarinba qola qabtaa jirto waxaan dhacaya adduunyada in badanoo ka mida ilaahay maba qadarinba ay ku leeyihin dadka iyaga gacantooda ku keeni karo isagoon ilaahay doonin bay iyaga la imaan karaan waa quluwi qolo kalena waa jabriyadu weeyaanoo iyagu waa ku dhaceenoo kuwaas bay is yidhaahdeen baatilkooda fogeeya markaasay meel dheer iyagana la martayoo waxay yidhaahdeen ficilka addoonku uu samaynayo iyo midka ilaahay maba kala duwanaba ayb qofku haddii uu zinaysto yani haddii uu sanam u sujuudo kulluhu ilaahay baa qadaray waana waana sax ilaahay ridihiisii iyo qadarkiibay islaasimiyeen marka kuwaasna waa kuwa marka qullaadooda ay aada u daran yihiin weliba ayb oo ay addoonkiiba rabbi ka dhigayaan alcabdu rabbun warabbu cabdun leyta shicrii man ilmukallafu ninkii yidhioo kale waa ibnu carabi taa'i ayb addoonku waa rabbi rabbigu waa addoon ma ogi uu yidhi qofka mukallafka labadooda maxaa yeele wuxuu leeyahy maa hama fi lwujuudi ila allah dad qabaa jira waxaas nacam ayb maa hama fi lwujuudi ila allah adduunyadan ilaahay unbaa jooga bis wax kale ma joogaan oo dadkan haddii la yidhaha isagaa ku dhex jiro wax ka dhex hadlaayo waxa ficilka samaynaya isaga un waayo nacam waa baadi daran waayo marka nacam iyadan waa in la kala saaro ficilka addoonka iyo maamulka ilaahay baabka saddexaad waa baabka afaraad waxaa weeyaan waxaan hadda sheegnay baabu alasmaa wasifaat baabu macrifati masail alasmaa walaxkaam baabu lqadar baabka afaraad baabu lwacdi walwaciid waa waciidka baabkiisa waciidku waxaa weeyaan ilaahay qur-aanka waciid buu ku goodi waxbuu ku goodiyey qofkii sidaa sidaa yeela naartuu gelaya see loo fahmaa fahmu u baahanya waa laysku khilaafay ayb qaar baa waxay yidhaahdeen marba haddii uu sidaa alla yidhi qofkiina uu dhintay isagoon ka toobad keenin qasab inuu ilaahay naara macfi karo waajibaad bay ilaahay dul saarayaan baabka isaguna waxaa weya waciidiyada oo khawaarijta iyo muctasilada ah iyo murji'adaa isku hayo iyo ahlu sunnadaoo dhexdhexaada murji'adu qof naar gelaya malahay leeyihi oo laa ilaha illaahu yidhi qofku mar hadduu laa ilaha illa allahu yidhaha waciid ku fulaayo ma jiro kuwanna waa cagsiyo waxay yidhaahdeen ninkii dembi sameeyo laabudda in la ciqaabo dad la cafinayaa ma jiro dhexdhexaadkuna waxaa weeyaan waa dariiqada ahlu sunnadao waciidkaasi waa ilaahay siduu ugu yaboohay hadduu doonana waa cafi karaayay leeyihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa baabka kale yacni shanaad waxaa weeyaan ugu dambeeyo waa baabul imaama midku isagu yidhi ama baabu saxaaba mabaaxifta saxaabada ku saabsan shiicadiyaa dhinac taagan nawaasibtii dhinac bay taagan yihiin ahlu sunnada waa dhexdhexaad waana inta baabo ibnu taymiya caqiidatulwaasitiyada u qeybiyey marka usuulu ahli sunna ka hadlaayay taasuu sheegay masaa-isha kale oo dhanna halkan unbay soo gelgelayeen meelo unbay ka soo gelgelayeen nacam takfiir iyo baabkiis wuxuu soo gelaya masaa'il asmaa walaxkaam baabul asmaa sifaat wixii ku saabsanoo bidcooyin halkan bay gelayaan wamaa ilaa dalika nacam calaa kullin shantaas baab weeyaan ru'uusul masaa'il ama usuusha ahlu sunnada ay wasat ku tahay dhexdhexaad ay kaga tahay firqooyinka kale ayb taa iyada marka usuushii halkaasaan uga tegaynaan uga baxaynaa waxaa iyada marka u baahan in la ogaado sidoo kale masaa-ishii hadda waxaan u qaybinay ru'uus iyo furuuc ayaan u qaybinay kuwo ikhtilaafkooda uu bannaan yahay oo aan raajix iyo marjuuxun ku kooban iyo kuwo tabdiic oo ka dhalan karo ayb waxaan ogaanaynaa marka kuwa uu nooca hore oo masaa-ishii fiqhiga waxaa la mid noqonayo masaa-isha ku dhisan yacnii masaa-isha daqa daqiiqa ah ee ijtihaadka u baahan ee furuuc u noqon karto masaa- hadda ru'uustan masaa-ishan hadda ru'uustan sheegayni yacni waxaan kala jeedaa masaa-isha hadda shantii baaboon hadda ka hadlayna waxaa dhici karto masaa-il aaxaad ah oo iyada furuuc ka noqon karta usuushan inay salafku isku khilaafaan waa dhici kartaa sababkay isugu khilaafayaanna uu ku dhisan yahay ijtihaad taasoo kale xaggee lagu daraa qaybtee la raacseenayaani qaybta aan laysku tadliilinin oon laysku baadiyeynin bay raacaysaa dhinac marka laga fiiriya waa caqiido laakiin waxa laysku diidan yahay asal ma ahan waa mas'alo waay taasna inay aad u kala caddahay waay masalada baabkay ku jirtaa keliya fiirin mayside maxay tahay masalada laftirkeeda la fiirinaya bilmithaal waxaa ka mid a baabul asmaa wa sifaadan hadda ka hadalnay inuu ka mid yahay ru'uusul masaa'il oo ahlu sunnada ay kaga kaga socnaayeen firqooyinka baabkan marka waxaa soo gelaya masaa'il khilaaf ka yimidaa jiro min hadihi lmasaa'il waxaa ka mid a xadiidu suura maalan ina allaha khalaqa aadama calaa suuratihi ilaahay aadam ayuu abuuray calaa suuratihi suuradiisuu aadam ku abuuray ayb suuraddiisa maxaa laga wadaa marka alimaam axmed ibnu xambal waxa uu yidhi calaa suuratihi ay calaa suurati araxmaan aadam waxaa laga abuuray ama lagu abuuray suuradii alle nacam markii la yidhi marka axaadiidtan suu tashbiih kama dhalanayana waxa uu yidhi laysa ka milihi shayun wahuwa samiicu lbasiir yadda ibnu qutaybana saasuu yidhi yadda iyo yacnii gacanta alle iyo iyo yacnii indhaha iyo axaadi aayadaha ku soo arooray tajriib biacyuninaa iyo bal yadaahu mabsuudataani sida aan u fasirnoo kalantanna u fasiraynaa qofkii aan damiirkaas u celinin buu yidhi allah fa huwa jahmiyun jahmiyun calaa suuratihi calaa suurati araxmaan qofkaan dhihin waa jahmi buu yidhi alimaam axmed oo ka ansaxday weliba ayb baynamaa ibnu khusayma imaamu la'ima kitaabu tawxiid ina allaha khalaqa aadama calaa suuratihi waxa uu yidhi damiirka aadama u noqona ilaahay aadam buu abuuray suuradiisii uu ka abuurowna ka abuuray ayb duuluhu situuna diraacan taasaa daliil usii a buu yidhi oo aadam suuradiisu waa ka duwanay xagga dherarka iyo awoodda iyo muuqaalka iyo dadkan yacni waa kalama uusan mid ahayn damiirku marka wuxuu yidhi wuxuu u noqonayaa aadam suurad marka alle loo celinaya male meeshaan ayb calaa suuratihi marka calaa suurati raxmaan maahe wuxuu yidhi calaa suurati aadam baa loo jeedaa xadiidka dhahaya calaa suurati raxmaanna waa daciif buu yidhi ilaa laba cilo u sheegay sheekh ilalbaanina isagoo ku raacayo cilo saddexaad uu xadiidka u yeelay xadiidka calaa suurati raxmaan dhahayo waxaan kala jeedaa marka mas'alada sidaas oo kale noqotay maxaa xaggee lagu dari karaa khilaafkeedana waa min daqaa'iqi lmasaa'il waay waxaa laysku haystaa ma ansaxay mase ma ansixin xadiidkan way ee ibnu khusayme ma diidana sifa min sifaatillaahi ma diidayo maxaa yeele hore usoo taqriiriyey ilaahay wuxuu isku sugo nebigiisa u sugo waa u rumaynaynaa buu yidhi min gayri tashbiihin walaa tacdiilin walaa taxriifin walaa takyiif ayb saasuu soo sheegay asalkii marka waa wataa laakiin asalkaas maku dabaqaynaa xadiidkan waayo waxa laysku hayo mas'ale marka ijtihaadoo kale noqonaysaa ounan ka furnayn baab walidaalika alimaamu dahabi tarjamada ibnu khuseyma wuxuu yidhi wa kitaabuhu fi اtawxiidi mujaladun kabiir ibnu khuseyme kitaabkiisa tawxiidka waa mujalad weyn waqad ta'awala fi dalika xadiiu xadiida الsuurati wuxuu kitaabkaa ku ta'wiiliyey buu yidhi xadiidu suura falyucdar ha loo cudur daaruu yidhi marka man ta'wala bacda asifaati sida qofka isagoo kale oo tilmaa tilmaamaha sifaadka yacni ama tilmaamaha alla qaarkood ciddii awishay ha loo cudur daaro wa ama asalafu famaa khaaduu fi ta'wiili salafku iyagu dariiqadooda ta'wiil ma aynan dhex dabaalanin bal aamanuu way rumeeyeen wa kafuu wayna wayna joogeen wafawaduu cilma dalika ila allahi wa rasuulihi arrintaa cilmigeedan allay rasuulay u daayeen walow ana kula man aqda'a fi ijtihaadihi maca sixati iimaanihi wa tawakhiihi liitibaaci alxaqi ahdarnaahu wa baddacnaahu laqalla man yaslamu min ala'imati macanaa qof allaale qofkii mas'ale ku gafa haddaan tuuri lahaynuu yidhi oon yacnii bidcaysii lahayn cid a'immada ka midoo noo nabad gasho waa yaraa lahayduu yidhi raxima allaahu aljamiica bimanihi wa karamihi kulligood allah u naxariistu yidhi mithaal labaad waxaa weeyaan mujaahid tafsiirka aayadda wujuuhun yowma-idin naadiratun ilaa rabbihaa naadira wejiyaalo maalintaas yacnii way iftiimayaan rabbigeeday fiirinaysaa waa aayadda loo deliishaday ilaaha in jannada lagu arkaayo mujaahid tafsiirka aayaddaa wuxuu waafaqay tafsiirka muctasilada tafsiirka isaga ka ansaxay wuxuu ahaa wujuuhun yowma-idin naadira ilaa rabbihaa naadiratun ay tantadiru thawaaba rabbiha rabbigeed thawaabkiisay sugaysaa baa laga wadaa naadiratun waa fiirina ma-ana waa sugaysaa baa laga wadaa buuri waana tafsiirka ay muctasiladu mareen waay waa tafsiir marka laga jeestay oon la qaadanin culimmadu aysan qaadanin haddana laakiin isagu mas'alada al asmaa oo sifaat kama qaldana asalkeeda aayaddan tadbiiqeeda iyo yacnii tafsiirkeeda yaa ka khaldamay laakiin ruusulmasala ra'sulmas'ala kama khaldamin marka waa in la kala saaraa ra'sulmas'ala iyo marka mas'aladii ra'siga ahayd furuucdeeda ay timaado wixii ijtihaadku uu boos kaga bannaanaan karo ama qofka uu ku gafi karo laga yaaba xadiid keliya inuu ku soo arooray xadiidkii arki waayey oo kale ama tafsiirka xadiidka uu si kale la noqday waa inuu macduur ku noqdo laakiin ninkii asalkaba kugu khilaafay furuuc ma kugu waafaqi karo oo maalan ninka dariiqadiisa ka dhigtay dariiqatu ta'wiila sax a ku yidhi maalan laqaani oo kale wuxuu leeyahay wa kullu nasin awhama tashbiiha awilhu ow fawidhu wa rum tansiihan soo marka horeba dariiq kala qaato nas kastood aragto oo tashbiih ku moodsiin karo tawiil ku dhufuu yidhi iyo tafwiid ninkaa asalkaa ka khaldan isagu mas'ale kama khaldana marka mas'ale iyo asal in la kala sooco wa ikhtilaafka marka madmuumka ah waa wixii usuusha ka imaanayo ayb ibnu taymiyana sidaasoo kale fataawaha munaadaradii caqiidatulwaasitiya uu ku dooday markii la yidhi caqiidadan aada qortay qof walba oo khilaafo ma halaagsamayaabaa la weydiiyey maya buu yidhi ma ka dhalan karta sidaasoo waxa uu yidhi walaysa kulu man khaalafa fi shayin min hada alictiqaadi yajibu an yakuuna haalikan faina almunaasica qofka doodayo qad yakuunu mujtahidan mukhdi'an nin mujtahidoo gafay inuu yaha laga yaabaa yakfiruhu allahu khada'ahu ilaahay uu gafkiisa u dhaafayo waqad laa yakuunu balagathu fii dalika min alcilmi maa taquumu bihi calayhi alxujatu wax xujadii ku oogana inuunan gaarin baa laga yaabaa yacnii nusuus xujadii markaa isaga ku oogi kartana inaynanba soo gaarin marka nin walboo caqiidadan khilaafsan waa dhunsanyo waa haalig oo aakhiro waa halaagsamayaa ma dhahayee waa inay xujadii inaanay soo gaarin baa dhici kartuu leeyahay waxaa laga yaabaaba inuu intuu mas'aladii ku ijtihaaday rogrogay ay sidan marka isagu marka ula muuqatay wuxuu u baahan yahay marka in lagala yacnii lagala hadlo oo niqaash markaa lagala furo ama xujada lagu oogaba hadduu yahay qof aan xujadii ku oogmin hadduu mucaanid yahana markaa waa ka dhacayaa khadki ayb mid labaad waxaa weeyaan xaqiiqada labaad yani hadda waxaan intan dhan kusoo jirnay xaqiiqatu likhtilaaf waxaa weeyaan ikhtilaaf ka dhashay shubho yacnii ikhtilaaf ka dhashay asal min usuuli ahli sunna oo qofku uu dhinac maray waa ka yimaada khilaafka aayaduhu iyo axaadiidtu kaas waa mid xaqiiqat likhtilaaf qeyb waa taas qeybta labaad waxaa laga yaabaa ikhtilaafka sababka keenay oo dadku ay kooxa kooxo u noqdeen inay tahay sabab dunyawi ah oo masale iyadan in lagu baraarugo u baahan xadiidu liftiraaq marka la sheego waxaa nagu soo dhacaysa badanaa masaa'il caqaa'ida bes masaa-isha caqaa'idka khilaafka caqadiga waa waa ka daran yahay khilaafka dunyawiga laa shaka fiihi laakiin haddana adduunyadii haddii laysugu khilaafo laba koox la kala noqdo waa lagu dhex jiraa ikhtilaafka walidalika alimaamu shaatibi ictisaamka wuxuu ku yidhi ina hadihi alfiraqa firqooyinkan in kaanat iftaraqat bisababin muuqicin fi alcadaawati waalbaqdaa faima an yakuuna raajican ilaa amrin huwa macsiyatun dadkan firqooyinkan kala tegtegay sababka ay ku kala tageen waxaa laga yaabaa inuu yahay sabab u noqonayo ilaa amrin huwa macsiyatun arrin macsi ah ayb gayri bidcatin aan bidco ahayn wa mithaaluhu kaa tusaalihiis waxaa weeyaan buu yidhi an yaqaca bayna ahli lislaami iftiraaqun dadka muslimiinta inay kala tagaan bisababin dunyaawiyin sabab adduunye inay ku kala tagaan kamaa yakhtalifu maalan say isku khilaafayaan ahlu qaryatin maca ahli qaryatin kamaa yakhtalifu maalan ahlu qaryatin maca qaryatin ukhraa tuuladan iyo tuuladan baa iskhilaafayaan ow yakhtalifuuna fii taqdiimi waalin ow casli waalin ama waxay isku khilaafayaan ninkan ha la casilo iyo maya ninkan waa jooga la casili maayo naam ow gayri dalikay isku khilaafayaan fayaftariquuna fayatafaraquuna way kala tegayaan wa midlu hada muxtamalun xadiidku yacni wuu ixtimaalayaa kan waqad yushciru bihi waxaaba ku dareensiinaya arrintaa in xadiidku kanna uu soo gelayo man faaraqa aljamaacata qiida shibrin famaata famiitatuhu jaahiliyatun jamaacada qofkii khilaafo taaka wax la mida habdhimashadiisu waa habdhimasho jaahili hadduu dhinto wa fii midli hada jaaa fi lxadiid tanoo kale waxaa ku yimid xadiidkii ahaa idaa buuyica likhaliifatayni faqtulu laakhira minhumaa laba nin haddii la duubo yacnii laba ninoo madax ah haddii lala baayactamo oo dadku ay bayco la galaan oy madaxtinimada u duubaan labadooda midka dambeeyey dila kan hore u daaya maxay isku khilaafsan yihiin labadaa qofee la duubaayo waa arrin adduunyaho masale caqadiya lama sheegin xadiidkani ogow ikhtilaafkaas haddaanu khatar ahaynna lama dhaheen midkan iska iska dila oo yacnii hadda yacni kaa-inan man kaana cidduu doono weliba ha ahaadu yidhi nabiga caleyhi isalaatu wasalaam ikhtilaafka ka dhasha marka sabab adduunyo oo annagaa madax noqonayna iyo maya annagaa madax noqonayno ka ka dhashaa waa ikhtilaaf ama tafaruq diintu aynan ogolayn xadiidka xadiidu liftiraaq ayuuna soo gelaa idaa buuyica likhaliifatayni faqtulu laakhira minhumaa xadiidkaasaaba ku tusinaya buu yidhi waqad yakuunu xaqiiqatuhu hahay sawirkiisu intaas ku dhammaaday waxaa laga yaabaa labadaba inay isku daran yihiin marka ikhtilaafka sababka keenaya inuu yahay sabab bidco iyo sabab adduunyo labadii ninka inuu isku wato waana mid waana badan tahay maxaa yeele badanaa dadka ahlu shubhada oo ahlu bidcada ah madaamic adduunyo kama dhammaato damac adduunyana kama kama kama dhammaadaan waxaa dhici karta marka ninkan ahlu sunnadiina inuu gees mas'alo us asala kaga khilaafsan yahay haddana inuu adduunyana rabo adduunyo doon wuxuu u diriraayo u dagaalamaya inay adduunyo tahay noocaasoo kale muxuu noqonayaa labadiiba marka waa labadiiba shahwadii iyo shubhadii labadaba waa kawaa xaqiiqadiisu markaa uu ku taagan yahay khilaafkaas alimaamu alqurtubi baa kaa sheego wuxuu leeyahay yani sababka sabab dunyawiya iyo waxyaaba noocaasoo kale inuu ku imaan karo wama ikhtalafa aladiina uutuu lkitaaba aayadda markuu fasiraya ina addiina cinda allahi alislaam waaye wuxuu yidhi ahbara can likhtilaafi can ikhtilaafi ahli lkitaab ilaahay wuxuu ka warramay ahlukitaabka khilaafkooda annahu kaana calaa cilmin minhum bilxaqaa'iqi iyagoo xaqaa'iqda og inay iskhilaafeen buu sheegay wa annahu kaana bagyan wa dalaban lidunyaa wuxuu ahaa khilaafkaas gardarro iyo adduunye raadin qaalahu ibnu cumar baa yidhi ibnu cumar marka kii aayaddii walaa yacnii wama ikhtalafa aladiina uutuu lkitaaba iyo walaa takunuu kaladiina tafaraquu iyo ayaa ibnu cumar wuxuu ku fasirayaa sabab adduunyo khilaafka ku yimaadaana isaga ayuu la mid yahay lama ogola halkan marka axsaabta islaamiga loo nisbeeyo oo la leeyahay alaxsaabu alislaamiya ama xarakaadka islaamiga yacni loo nisbeeyo oo ama u nisbo sheegto oo in badanoo ka mid a ama ay yacni dhammaantoodba la dhihi karo madaamic adduunye inay ku jirto sababkii marka damicii adduunyadana waa ku jiraa in badan oo ka midana usuul iyo ahlu sunnaha ku khilaafsan yihiin ayb usuushaas marka ay yani ay khilaafko tafaruqa hadda jira marka khulaasat lqowl waxaa weeyaan tafaruqa maanta ama wadaadaha ka dhex jira ama dad kale ha ka dhex jiree tafaruqa maanta jira wuxuu ku salaysan yahay imaa shubhu imaa shahwa iyo imaa labada inuu iska saaran yahay labadaba walidaalika marka axsaabta islaamiga ahna ee iyagu loolanka ku jiro oo mid walba uu leeyahy annagaa mudan annagaa mudan xukunka amase caqaa'idba isku diidanba iyo kuwa iyagu axsaabta siyaasiga ah axsaabta siyaasiga iyagu marka intay is-sharaxaan doorashada galo ama xataa ku dagaalamo xukunka ku dagaalamo walow yaana iyagu shubha diineedba yaysan wadanine labada noocba lama ogola axsaabta siyaasigay jirtana sharcigu yacni ma qiraayo oo waa waxaan sharcigii ku bannaanayn kuwan islaamiga oo iyagu diinka ku salaysanna iyaguna yacni inay sidaa ahaadaan oo wakaanuu shiyacan taa ay ku jiraanna sharcigu ma qiraayo marka hadda waxaan ka soo waxaan ka hadalnay xukunka khila yacni tafaruqa iyo waxaan ka hadalnay maadada labaad oo ah xaqiiqat likhtilaaf ikhtilaafkan laguu sheegaayo waa ikhtilaaf ku dhisan ru'uusu lmasaa'il masaa-isha caqadiga iyo madaamic adduunyo ruuustii masaa-ishii ru'uustoodiiyo khilaaf yacnii qofka uu ku dhinac ordo ama uu khilaafo ahlu sunnada iyo madaamic adduunyo waxaa laga yaabaa inay masaa-isha u toosan tahay laakiin damac adduunyo wax ku dilayaa ama xukun ku raadsanayaa markaasaa boqol kooxood ama konton kooxood ama intaa loo kala qaybsamay taa iyaduna waxaa weeyaan wax tafaruq la diiday waayo waana midda nebiga caleyhi salaatu wasalaam uu diiday ee xaqiiqadii marka waa halkaa asbaabta iyo waxaa noo dhiman markaa asbaabta iyo inaan ka hadalno cilaajka iyo mumayizaadka dadka ahlu sunnadan ahlu sunnada mumayizaadkooda waa maxay ayb bilahi towfiiq sal lla sala ala
jazaak اllahu khayra sheekha sheekh axmed muxaadaradan qiimaha badan oo aan rajaynayo insha allah in aada iyo aada loo dhegaystay lana fahmay sababtoo ah maado wuxuu ka hadlay muhiim aada iyo aada u ah